wiilka walaalow wuu waashay siduu habeen iigu jiibay unbuu marada ka cararay oo ka cararay oo ka baxsaday wuu cararoo waa la waayey wakhti wixii la dadaahaya waa la helay meeshii lagu xuray buu ku xiray hooyadan waa yeelkaa wiil ay dhashay ayaa ka xanuunsan muddo badan laan yaroo kharaariya oo hoosteeduu ku xiran yahay wuu xanuunsan yahay waa nin sakaraada haddaan sii daayana idili waa soddon jir shan iyo toban sano oo ka mid a cimrigiisana geedkan ayuu ku xiran yahay waan ka daqranahay laba habeenoo isku kay xigtuu i dilay mood baan ahay anoo idil baa jajaban indha ma haayi guri aan kaga cararaba ma haayi daashkoo yaroo ii dhisan buu habeen walba iigu soo geli wuxuu ka soo jeedaa qoys danyar oo ku nool tuulada madiina ee deegaanka dhadhaab gabaa yuusuf baa lii dhahaa ninkan aan garab fadhiya anigaa dhale waa nin maralle waa nin sakaraade waa nin xanuunsan waa nin ani idilahayo oo maankiisa lagu jiro meeshaan fadhiyaa hooygiise oo badkiise gobay yuusuf cali waa hooyada dhashay bukaankan waxayna u laadahay tabar dhaqaalo oy kula tacaasho lixdan iyo sideed baan jiraa indhaha waan ka shakabanahay jirka oo idil baaya xanuuni dhiikar waa la igu sheegaa hanti uma haayi aniga lafahaygaa xanuunsan isaga waa sidan aad ku arkaysaan waan xanuunsanahay waan dikaami anigoo idil indhaha eber bay ii yihiin xiritaanka xanuunkiisa dhimirka waxaa u dheer gacanqaad iyo hagardaamo uu kula kaco mararka qaar dadka kor jooga sida hooyadii oo uu dhaawacyo kala duwan u geystay musliminey inta muslinahey meelaa jirtaan meel dheer iyo meel dhowbo waan idiin caban hayaa aan meel ku geystaan garan la'ahay waxaan u dhaqaajiyo qaadaan garan la'ahay waxaan u dhisoo bad-e baan garan la'ahay waxaan u qabtaan garan la'ahay waan iska garab fadhi wuxuu ku nool yahay meel bannaan oo qoraxa mana haysto guri gogol iyo daryeel kala midna qoyskiisana ma haystaan xitaa cunto ku filan ninkan waa walaalkay wuu waalay maskaxdiisaa lagu jiraa hooy ma qaba waa aska meeshan uu fadhiya hooy u ah annagana nama badbaadinayo waa nina laanayo habeenii maalin hanti aan meel ku geennay oo aan meel walba ku marino waa un waanne ilaahay magantiisaa tahay waana ku dhib qabnayo annaga wuu na laanayo laftaanadii robadaanadiiba u soo kacay eber buu naga dhigayaa qaar ka mid a ehelka iyo deriska ayaa qiray culayska reerkan haysta waxayna baaq u direen muslimiinta soomaaliyeed
magacayga waxaa la dhahaa cali isaaq bodol wiilkan adeerkii baan ahay wiilkan waa wiil waalan silsilad baa lugaha kaga xiran meeshan aad arkaysaan buu maalinkii hergeli oo habeenkii baryi hooyadii oo waayeelle oo bareeshar qabta oo xanuunsan daryaal ma haysto ee, hooy ma haysto hanti ma haysto dadkii dhalayna wuu ku rafaaday ayagiina wuu laynhayaa oo waa nin laynhayo tabar iyo awood baa loo la'yahay waxaan codsanaynaa muslimiinta aan ka codsanaynaa inay wiilkan naloo caawiyo xarunta dhaqan celinta la geeyo qaybta maskaxda la geeyo tabar aan ku geynin annaga waan weynay in wax nagala qabtaan u baahannahay oo codsanaynaa walaalayaalow annagii ehelka ahaydna waan ku rafaadnay xalay meeshan saan u taagnaa aan u celinhayay waaga ii baryay habeen ma seexanno maalin lama hergelo waa lagu rafaaday hanti wixii lalahaana asagay ku culimada tuulada madiina ayaa dhankooda bulshada ku booriyey inay reerkan ka caawiyaan duruufaha dhanka nolosha ah ilaa cimri- nisfi cimrigiisa geedkan hooshiisa ku qaatay silsiladaas baa lugta uga xiran marka insha allahu tacaala een, muslimiinta meel walbay joogaan waxaan ka codsanaynaa in ninkan maskiinka loo soo gargaaro een, cid alaal cidda awoodi karto in xitaa maaragtay meel dhaqan celin ah maaragtay oo dadka maskaxda ka jiran lagu daabeeya jirto in meelaha maaragtay noo geeyaan oo marka maaragtay si oo caafimaadkiisa dib ugu soo laabto oo dad iyo maaragtay dunyadiisa iyo aakhiradiisa wada u shaqaysto insha allahu tacaala intaasaan muslimiinta ka codsanaynaa maxamed baaruud xuseen warbaahinta star tuulada madiina dhadhaab